halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban f m-da magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan ciid wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal bisha juulaay waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada barina waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daandure
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maal doontaan waxaa ka mid a muslimiinta oo saaka u damaashaadaya ciidda xilli weli uu cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida faraba'an ku hayo haddaba sidee dadku ay u ciidi karaan iyagoo feejigan islaamku waa diin waaqiciya oo realitega kama fogaado qur-aankana waxaa ku dhigan walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna ha ku tuurina meel ay ku halaagsamayso qur-aanka waxaa ku dhigan walaa taqtuluu anfusakum naftiinna hadilina xadiiska nebiga waxaa ku dhigan laa darara walaa diraar sal alay salam dhibaataha geysan adna in dhibaato lagu geysan waxaa kaloo aad maqli doontaan w f b oo dalbatay laba boqol iyo konton milyan oo dollar si macaluul looga badbaadiyo waddanka zimbabwe barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida wadahadallada u dhexeeya iiraan iyo shiinaha ee looga golleeyahay in lagu dhammaystiro heshiis iskaashi ayaa socday inkastoo tahraan ay meesha ka saartay kuna tilmaamtay warar aan raad iyo toona lahayn wararka ku saabsan heshiiskaasi oo la sii shaaciyey horraantii bishan hindisaha wadajirka ee qabyada ah ayaa si toosa loogu baahiyey barta internetka ee baaqa shiinaha ee ah in uu ku maalgeliyo afar boqol oo bilyan oo dollar tamarta isgaarsiinta kaabayaasha dhaqaalaha dekadaha iyo khadadka tareenada iyo qaybo kale ee wadankaasi iiraan iyadoo shiinaha uu taasi ku bedelinayo in iiraan ay siiso shiinaha saliid qiimaheeda aada loo jabiyey shan iyo labaatanka sano ee soo socda safiirka iiraan u fadhiya bakistan sayid maxamed cali xuseini ayaa beeniyey warkaasi oo ku tilmaamay dacaayad warbaahinta reer galbeedku ay wadaan dalka shiinaha ayaa ah weli saaxiibka iyo dalka ugu weyn ee iiraan u dhoofiso saliidda si kastaba noqotee iskaashigaasi waxaa curyaamiyey cunaqabateyntii maraykanka ee lagu soo rogay dalkaasi iiraan labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa khamiistii shalayto ka digay afrika in la khafiifiyo xayiraadda coronavirus aawadii loo soo rogay maadaama tirada dadka uu cudurku ku dhacayo qaaradda ay labalaabantay bishii lasoo dhaafay agaasimaha w h o ee afrika hamadshidiso moweti ayaa ka sheegtay shir jaraa-id oo ay qabatay inay ka walaacsan tahay inay arkaan kiisaska oo kordha sida ay ku arkeen dalal kale oo xayiraadaha si dhaqsa a loo fududeeyey matshidiso moweti waxa ay sheegtay in in ka badan labaatan dal oo afrikaana ay diiwaan geliyeen kiisas cusub oo ka badan kuwii isbuucyadii hore iyadoo south africa ay tahay tan ugu badan laakiin korarka ayaa sidoo kale laga soo sheegay kenya madagaskar nigeria zimbabwe iyo weliba zambiya
dunida muslimka ah waxaa u soo gashay maalinta ciidda labaad iyadoo weli caalamku uu faraba-an ku hayo xanuunka safmarka ah ee covid nteen inta badan soomaalidu waxaay isu diyaarinayaan inay salaada ay wada dukadaan farxaddana ay wada qaataan laakiin dhakhaatiirta weli ma ogola isku imaatanka iyo ismarxabaysiinta haddaba sidee loo damaashaadi karaa ciidda iyada oo aan la jebinaynin tusmooyinka dhakhaatiirta ee kahortaga cudurka covid sagaaliyo toban jacfar kukaay ayaa warbixintan nooga diyaariyey marka ay muslimiintu ciidda oogayaan way isku yimaadaan isisalaamaan hilib wada cunaan qaraabada iyo asxaabtu way isbooqdaan carruurtana waxaa la geeyaa goobaha ay dadku ku badan yihiin si ay ugu ciyaaraan dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa ay ka digeen dhaqaatiirtu si loo xakameeyo xanuunkan safmarka ah ee ilaa iyo hadda galaaftay nolosha ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo qof haddaba sidee muslimiintu ku farxi karaan ciidana ugu damaashaadi karaan islamarkaana kaga fogaan karaan halista xanuunkan waa kan sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka mid a culimada soomaalida oo ku sugan wadanka kanada anigu waxaan dadka usoo bandhigay saddex arrimood arrinta koowaadii waxa weeye inay dadka muslimiintu isa siyaartaan laakiin kala fogaadaan ziyaaraduna ay noqoto inta la ogol yahay labo in aan arrinta marka la ziyaaranay aanan la isa salaamina laakiin salaamtu islaamku afkana uu sameeyey salaamu calaykum waraxmatullah arrinta ugu dambaysa oo saddexaadun dadka usoo bandhiga wax weeyaan in layska siyaarto internetka dhexdiisa dadka karti u leh oo zuumamka laysku furo oo lagu bashaalo oo lagu sheekaysto waan u bedeli karnaa dhibaatada dhacday farxad maxaa yeeley waxaa in la sameeyo aan sheegayno waa sunna weeyaan in nafta la ilaaliyona waa waajib weeye in caafimaadka la ilaaliyo waa waajib weeye inaad qof cudur aad qabansiisid waa xaaraan weeye marka waajibka sunno loogama tago sunno daraaddeedna xaaraan looguma dhaco sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed oo muqdisho ku sugan ayaa dareenkaasi la wadaaga sheekh bashiir waxaanuu soo jeedinayaa in la farxo feejignaantana aan laga tegin in la qaato digniinta oo mar walba khatarta layska ilaaliyo waa arrin aad u fiican waana arrin maqaasida shareecada islaam ka mida maxaa yeele bani aadamka caafimaadkiisa ilaalintiisu waa shay maqsad sharci oo diiniya waaye sidaa daraaddeed waxaan qabnaa ha la jamciyo ciidana in la farxo oo la dukado oo leesla maaragtay la tamashleeyo tamashlishi dabcan wanaagsanaayo oo soomaalidu soo bixi jirtay oo islaami jirta oo farxadda ku dhisnaa ilmaha laga farxiyo hooyooyinka laga farxiyo haddana dhammaan wax kasta oo caafimaadka lagu ilaalinayo ha la qaato sheekh cabdiraxmaan bashiir waxa uu ka digayaa in muslimiintu ay sahashadaan tusmooyinka dhaqaatiirta islamarkaana ay isdhigtaan iyaga oo qiil ka dhiganaya in wixii loo qoray aanay sinaba ku gafaynin dadkeenna waxaa kaga laaqmay waxa loo yaqaana qadarka ilaahay baa qoray iyo waxaa iska laaqmay is-ilaalinta digtoonaantiina qaata buu ilaahay yidhi xadiiska nebigu waa kii ahaa sal ly slama qofka cudurka judaamkale ka orod inta aad ka baxsanaysid libaaxa in leeg nebigu waa kii sal slam ninkii judaamka lahaa cudur laysqabadsiiye weeye markuu baycada la gelayo inuu salaamo uu doonay meesha haddaad iska joog buuri waan ku salaarnay baycadiina waan kaa qaadnay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kahortagga kahortaggana waxaa ka mida meesha uu ku dhacana in la aadin hadduu ku dhaca adoo joogana in laga bixin waa waxa maanta xataa dhakhtarada ugu waaweyn ay diinteenna ku ammaaneen muslimiinta nolosha waa la nacabsiiyey waxaa lagu yidhi noloshaa jeclaadina ma aha qalad inaad nolosha jeclaatid soomaaliya waxaa muuqata in dadku ay si tartiib tartiiba noloshoodii caadiga ahay dib ugu soo laabanayaan iyadoo aan weli la qaadin digniintii laga soo saaray xanuunkan islamarkaana ay dhaqaatiirtu weli talooyinkii hore ku celcelinayaan waxaa lagu tukanayaa masaajidda waxaana caruurta iyo dadka waaweynba ay ku ballansan yihiin in ay u tamashla tagaan goobaha lagu ciido sheekh cali wajiis waxa uu sheegayaa in saamayntii korona ee soomaaliya ay soo yaraanayso haddana waxa uu hoosta ka xariiqayaa in weli loo baahan yahay in dadku ay taxadar muujiyaan waxaan soo jeedinaynaa go-aanadii hore oo noo yiilay oo ahaa in taxadarkii la wado oo dadku hadday isu imaanayaan maarata maalan salaantii iyo dhinac layskala maraayay waxaan waagii soo jeedinay in oo go-aanada culamada kamid ahaaday in afka layska salaamo laakiin aan leystaaban ama si taxadir laysu salaamo in weli layska xirtusanka iyo afka haddii laysu imaanayo aad layska soo dhawaanayo in maaragtay masaajida waaweyn iyo laysaga dukado laakiin meela iyo in aan aad laysugu soo dhowaan sidii laysku ogaa waagi mitir aan isku ogeyn laakiin mitir hadda dana waa laysku dhawaan laakiin adliist in aan aad laysku wada taataaban meelo badan oo ay muslimiintu ku nool yihiin lagama tukanayo salaada ciidda isu soo bax farxadeedna kama jiro halka meelo kalena la xadiday tirada dadka salaada oogaya iyo kuwa isku imanaya sida ka muuqata diyaargarowga soomaaliya si caadi ah ayaa ciidan loo oogayaa salaadana masaajidda iyo bannaanadaba waa lagu tukanayaa tallaabadaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in ay halis hor lasii horseedi karto mahadsanidkaas wuxuu ahaa jacfar kukaayo oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan ciidda magaalada baydhabo saaka dadku waxa ay u dareerayaan oogista salaada ciidda maamulka magaalada ayaa joojiyey in salaada ciidda lagu tukado fagaarayaashii horey loogu oogi jiray laakiin waxaa dadka loo ogolaaday inay masaajidda ku salaadaan wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan ku eegaya sida saaka baydhabo looga ciidayo shacabka magaalada baydhabo ayaa saaka diyaargarow waxay ugu jiraan tukashada salaada ciidul adxaha habeennimadii xalay ayaa laga dareemayay magaalada baydhabo mashquul badan waxaana goobaha ganacsiga gaar ahaan goobaha dharka iyo macmacaanka lagu iibiyey ku sugnaa dadweyne aada u fara badan oo dukaamaysanayay amniga magaalada baydhabo ayaa habeennimadii xalay ahaa mid ka duwan sida uu ahaa habeenadii lasoo dhaafay ciidamo fara badan ayaa wadooyinka la dhigay kuwaasi oo baaritaano xoogan ku sameynaya gaadiidka waxaa la diiday in salaada lagu dukado garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub sababo cudurka covid sagaal iyo toban oo weli soomaaliya iyo adduunka ka jira waxaana shacabka loo ogolaaday inay salaada ciidul adxaha ku dukadaan masaajida magaalada baydhabo iyadoo weliba la raacayo awaamirta wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale la mamnuucay goobaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka lagu ciyaari jiray kadib markii ciidulfidrigii hore miino lagu aasay duleedka xerado xanaano goob ciyaar dhaqameed lagu ciyaarayay halkaasi oo khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa shacabka koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan ciidul adxaha waxaan leeyahay hambalyo ciidan ciiddeeda ilaahay hanagu gaarsiiyo nabad iyo caafimaad iyo horumar iyo barwaaqo dalka iyo dadka iyo dowladnimadaba ilaahay ha noogu dhowro waxaan leeyahay mar labaad dadka reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed dal iyo dibid meelay joogaanba hambalyo ciid wanaagsan sidaasoo kale ciidan ciiddeeda ilaahay nabad hanagu gaarsiiyo nin walba oo meel kasta uu joogo ha la isu soo duceeyo ha la iscafiyo ha laga wada shaqeeyo midnimada iyo horumarka iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed gacmaha ha isqabsadeen ha iscafiyeen ha iskaalmeeyeen ha isu tureen ha isu duceeyeen ha iswalaashadeen meel walba ood joogtaan dadka walaalahiinna ah oo tabarta daran oonan ciidi karin ha la ciidsiiyo ha loo kaalmeeyo ilmaha ha laga wada farxiyo dariska ha laga farxiyo nin walbaba ninka kale wuxuu dhaama ha ku taro ciidan ciiddeedana ilaahay nabad iyo caafimaad ha nagu gaarsiiyo dalka iyo dadka iyo dowladnimadana ilaahay ha noogu dhowro si kastaba ha ahaatee waxaa degan saaka oo ciid ah xaaladda magaalada baydhabo iyadoo dadkana ay la soo tooseen farxadda ciidul adxaha xaafado badan oo magaalada baydhabo ka mid ah ayaa la filayaa in xoolo lagu gowraco maadaama ciidan ay tahay ciidda xoolaha la qalo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo soomaalida ku nool kanada ayaa sanadkan ku ceeliya guryaha xilli inta badan magaalooyinka aan la ogolayn in dadka ay isugu yimaadaan laakiin masaajidda ayaa waxaa la sheegayaa in ay fura yihiin waxaana lagu tukanayaa salaada ciidda iyadoo loo ogol yahay uun tiro kooban warbixintan waxaa toronto nooga soo diray wariyeenna xuseen nuur xaaji muslimiinta dalkan kanada ayaa sanadkan u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa xilli aanan weli la ogolayn in dad tiro badan ay isku yimaadaan xanuunka covid dartiis balse masaajidda ayaa lagu tukanayaa salaada ciidda iyadoo la hubinayo shuruudaha ku xeeran ee ay soo rogtay dowladda sida uu v o eda u sheegay sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaaladan toronto dowladdu shuruud ayaa nagu xirtay yani shuruuddaasoo inaan oofinno ay shardi tahay waxaa ugu horeeya dadka masaajidka markay tukana waa laba mitir inay isu jirsadaan yani taas waa muhim yani marka tan labaad qof walba masaajidka soo galaa waa inuu maask ku soo galaa yani tan saddexaad qof walba waa inuu salligiisa wataa yani tan afaraad musqulaha waxaa waaye waa xiran yihiin qofka gurigiisa inuu kasoo weysaysto waay maarka si loo yareeyo faafinta cudurkaas yani maaragta midda kale oo iyaduna muhimka waxaa waaye masaajidka intuu qaado boqolkiiba soddon keliya ayaa la ogolyahay yani maaragta hadduu ka bato yani waa xiraynaa masaajidka intaas in ka badan lama ogolo taasna jaaliyaddu waa inay la fahamtaa haddii inta kaa buuxsanto tirada albaabka lagugu celiyo insha allah iska sug yani maaragtay kadib dadkan markay tukadaanoo baxaan baad soo geli doontaan yani maadaama tiro yar la ogol yahay inay markiiba ku tukadaan masjidka waxay maamulka masaajidda ay qorsheynayaan in dhowr salaad oo ciidda ah la tukado sida uu v o eda u sheegay sheekh bashiir sheekh maxamed nuur qawi oo ah maamulaha masjidka rowda ee magaaladan toronto taakha xuseen jazaaka allahu khayran su-aashaadi insha allahu tacaala sidaad ognahayba ciidan uu ka duwan yahay ciidihii aan tukan jirnay asagoo lagu xiray condition in oo la ilaaliyo shuruucda marka insha allahu tacaala awal meeshan hal iyo laba ka tukan jirnay waan badinay waxaan tukanaynaa afar salaadood insha allahu tacaala ay aan soo dedejinayno salaadihii hore seven kadib eight nine ilaa ten aan tukanayno biidnillahi tacaala waxaan dhammaantiin idin leeyahay ciidukum mubaarak qabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat ullah inkastoo dadka qaar ay suuragal u noqonayso inay tukadaan salaada ciidda balse waxaa meesha ka baxaya dabaaldegii ciidda iyo meelihii ay dadku isugu imaan jireen waatan deeqa nuur shabeel oo ka waramaysa isbedelada dhacay ciidan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda soomaaliyeed ummadda muslimka dhammaan waxaan u rajeynayaa ciid wanaagsan sanadkan runtii wuu ka duwanaanayaa sidii aan ugu maaragtay dabaaldegi jirnay ciidda sababtoo ah coronavirus runtii wuxuu dhaliyey in ummaddu aysan isku tegi karin sida la socotaan xajkiio la joojiyey laakiin ummadda muslimka dunida meel kasta ay ka joogaan runtii way u dabaaldegayaan ciidda si kooban ay maaragtay aysan bulsho badan isugu imaanin laakiin si kooban oo qoys kasta iyo aad bay u adag tahay sanadkan way ka duwan tahay sanadihii aan u baranay adduunka lasoo dhaafay laakiin insha allah waxaan ka rajeynaynaa inay ciidan noogu dhammaato khayr farxaan cali jimcaale ayaa xusay in ciidan ay aada uga duwan tahay ciidihii hore maadaama uu jiro cabsi ku aadan xanuunka covid sagaaliyo toban xuseen marka hore waxaan ku leeyahay ciid mubaarak waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan ciid mubaarak aada iyo aaday u kala duwan yihiin waa iid iyo iid la-aan sababtoo ah iidihii hore caruurta markii waxay agabkay ku ciyaaraan iyo dharkii loo soo iibiyo waxaa loo kaxi jiray meelaha ay ku ciyaaraan masaajidadaa la aadi jiray damaashadaa la aadi jiray maalinjoogaa la aadi jiray dadka isku imaan jiray waa la damaashada jiray laakiin ciidan waxaa la yiri yaan laysku imaanin meelihii ciyaaraha caruurta lagu ciyaarsii jiray waa wada xiran yihiin waxaa la yiri caruurtii guryaha lagu haayo isku imaanshaha dadka hala yareeyo qof walba isagaa farta ku hayo xitaa markii laga yimaado amarka dowladda ay bixisiyaan laysku imaaninka ah qof walba isagaa baqayo wuu is ilaalina marka aada iyo aaday u kala duwan tahay walaalkay ciidihii hore iyo ciidan waa ciid iyo ciid la-aan magaaladan toronto oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa weli ku jira wejiga labaad oo macnaheedu yahay inaan la ogolayn isu imaanshaha taasoo saameyn weyn ku yeelanaysa dabaaldega ciidda xuseen nuur xaaji v o a toronto
barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w f p ayaa codsanaya laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo dheeriya oo gargaar degdega si loogu caawiyo malaayiin reer zimbabwe a oo halis ugu jira macaluul colombos mafhuunga oo halkaasi uga soo warama v o a ayaa warbixinta nooga soo diray haraare ibraahim xasan daandurey ayaa noo soo koobaya beeraha kudaarta oo qiyaastii labaatan kilomitir ah waqooyi ka xiga degmada dhexe ee ganacsiga ee magaalada harare ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada ugu sabolsan xaafadaha caasimada zimbabwe dadka halkaa jooga waxa ay inta badan ku tiirsan yihiin shaqo aan rasmi ahayn taasi oo la waayay tan iyo markii xukuumadda zimbabwe ay soo rogtay xildhibaad dabayaaqadii bishii maaj ee lagula dagaalamayo cudurka covid sagaaliyo toban xaaladda waxa ay kasii dartay kadib markii bandu horaantii bishan lasoo rogay sida laga soo xigtay w f p dadka dhibaatadu ay taabatay waxaa ka mid ah alec muguba oo konton iyo laba jir ah oo haatan daryeela lix caruura oo u dhalay mar la weydiiyey muguba in dowladdu ay waxsiiso waxa uu yiri waxba ma jiraan waxaan doonayaa oo keliya buu yiri cunno gargaar ah si aan u noolaan karo oo marka xiritaanka uu dhammaadana aan dib ugu laaban karo iibinta qudaarta wakhtigan xaadirka waxaa booliiska dadka ay ka erayaan dhulka duurka ah sidaas darteed ma jirto meel aan wax ku beeranno creneville waa afhayeenka w f b ee zimbabwe waxaana ay sheegtay in dadka sida maguba oo kale ay tahay sababta hay-adda qaramada midoobay ay u weydiisanayso laba boqol iyo konton milyan oo dheeri ah si gargaar loo gaarsiiyo in ka badan siddeed milyan oo cuno la-aan haysato oo ku sugan magaalooyinka iyo miyiga dalkaasi oo ku yaala koonfurta afrika kaasi oo ay ku dhufatay abaar soo noqnoqotay iyo dhaqaalihii oo aada u liitay xitaa ka hor inta aanu bilaabin cudurkan covid sagaal iyo toban wasiirka daryeelka bulshada ee zimbabwe paul mavima ayaa v o eda wuxuu u sheegay in dowladdu ay caawisay laba boqol iyo lixdan kun ee magaalada degan sida muguba kuwaasi oo daqli la-aan ay ku dhacday cudurka covid sagaal iyo toban awgii tirada guud ee dowladda zimbabwe ay ka geystay gurmadkan oo ah isku dhafka covid sagaal iyo toban iyo abaarta aan kala kulannay labadii xilli ee aynu soo dhaafnay waxaanu isticmaali doonaa uu yidhi adduun dhan saddex boqol ilaa iyo saddex boqol iyo konton milyan oo dollar oo lagu quudinayo dadka u nugul dhibaatadan ka jirta zimbabwe mavima waxa uu sheegay in madaxweyne emerson managwa dowladdiisa ay ku faraxsan tahay oo ay qadarinayso dadaalada ay wado w f b si ay u gargaarto malaayiin reer zimbabwe ah oo ay haysato cunayari aad baad u mahadsan tahay ibraahim daandurey markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey xuseen barre aadan
ciid wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka ayaa maanta oo jimco ah u dabaaldegaysa ciidul adxa ciidda sanadkan ayaa ku soo beegantay maalin jimco ah haddaba sidee ayaa la isku waafajin karaa arrintan sheekh almi siyaxi oo ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa mas'aladan ku faahfaahiyey barihiisa bulshada isagoo soo deliishaday axaadiis arrinkan ku soo aroortay waxaana uu ku soo koobay sidan waxa aynu ku soo koobay saddexdan qodob oo ah axaadiista iyo aathaarta maxaa ka dhalanaya ee laga qaadanaya kow qofka xaadira ee shaahida ciidda salaadeeda waxa loo ruqseeyey inaanu salaada jimcaha ruqso inuu ka haysto waa loo ruqseeyey duhur ayuu tukani xilligee xilligii duhur salaada jumcaha duhur ayuu tukan waa loo ruqseeyey wa in akhada hadduu qaato bilcaziima caziimada hadduu qaato ow labadaba isku darana fa huwa afdal kow kii aan salaada ciidda dadka la tukanin ruqsadaa ma haysto ka dhici maayo jimcihii ka dhici maayo waajibnimadii waa lagu leeyahay waa inuu tagaa masaajidkii oo uu jimcihii tukadaa laanna ruksadii loo rukseeyey inuu meeshii jimcaha duhur uu tukado waa hadduu xaadiray ciidda uu muslimiintii ula ciiddii lama tukan muslimiintii jimcihii waa iska darsana miyaa markaa aha lagaa yeeli maayo markaa saddex imaamka masaajidka isaga waxaa waajib ku ah inuu jimcihii oogo intii u timaada uu tukiyo ayaa isaga maxaytoole waajib maxaytoole ku ah nacam idan saddexdaa qodob ayay kusoo kusoo arooreysaa ruksad qofka ummadda la tukaday maalinta ciidda ciidalfitr ama ciidal adxa jimcana u yimid haddii uu ciidda la tukado axaadiistii iyo aathaartii ruksa loo siiyey qofkaasi inuu jimcihii aanu tukana duhur meesheedii u tukado culamada qaar halkaa waxay odhanayaan ruksadu waxaa weeya usid cuhmaani uu bixiyey ahl alcawaali bikhilaaf ayaa maxaytooda ka taga lakiin waa qowl jira ko haddii uu labadaba isku darsado afdal laba ma banaana inuu jimcihii ka tago mid aan ummadii jimcihii aan la tukan ma banaana imaamka masjidkana had iyo jeer waxaa loo waxaa yambagiyo laga rabaa inuu isaga u diyaargaroobo muslimiintii jimcaha ugu imanayey maalmahan aynu ku jirno ee tobanka dulxija ayaa ku fadhiya qiimo badan iyada oo ciidduna ay ka mid tahay maalmahaasi sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman maalmahan barakaysan maalmaha tobanka dilxija loo yaqaano ama alayaamu alcashara waa maalmo saymaha khayrka iyo cibaadada ay meel kasta ka soo xiimayaan waa maalmo ilaahay uu ku dhaartay waalfajri walayaalin cashr sida qur-aanka lagu xusana waxa ay tahayba in la badiyo xuska ilaahay maalmahaas markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlayey ma jirto maalmo ilaahay xaggiisa looga weynka badan yahay ama looga jecel badan yahay oo maalmahan ka soo hara waxaa marka la samaynayaa waxa weeye in takbiirta iyo xamdanada iyo tahliisha la badiyo oo markaa ilaahay la waxido waxyaabaha la samaynayo inta badan waxaa ka mid ah in salaada ciidda udxada la tukado in maalintan ka horeysa maalintaas ciidda lasii soomo in la udxigaysto oo wax la gowraco nabiga caleyhi salaatu wasalaam laba wan ayuu gacantiisa ku gowracay wuxuuna u qabtay bismi illaah allahu akbar maalmaha waxaa ku jira waxaa loo yaqaano xajkii weynaa alxaj alakbar yowmu carafa ayaa ku jira sadaqada iyo qur-aan akhriska iyo istikfaarta iyo in la xiriiriyo qaraabada lana- loona noqdo waalidka baari ayaa loo baahan yahay waana in masaakiinta laga eh, farxiyaa oo qalbigooda farxad la geliyaa xajka sanadkan ayaa kusoo beegmay iyadoo uu jiro xanuunka covid-19 waxaana sanadkan xajka ka qayb galay tiradii ugu yarayd taariikhda inta la xusay sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku nool boqortooyada sacuudiga xajka sanadkan waxaa ku xeeran duruufo caafimaad iyadoo uu ku soo beegmay xilli weli lagu jiro faafitaanka caabuqa ka dhashay ee korona sidaa darteed ayay sacuudigu go-aan ku gaadheen inaan la joojin balse la yareeyo tirada dadka una babac dhigaan culayska ka dhasha arrintaa waayo sacuudigu xajka waxa uu ka helaa magac iyo haybad diineed si haddaba arrimaha loo horgeliyo dowladdu waxay soo rogtay go-aano ad adag xajkuna ahm sida la ogyahay waa barkulandiimeedka ugu weyn adduunkan markaad eegto xajajkii hore caqabadaha ugu waaweynay waxay ka jireen dhinaca logistikada Eh, laakiin xajkan caqabada ugu weynee dhinaca caafimaadka ayay ka jirtaa sidaa darteed ayaa tiradana loo yareeyey tayada caafimaadkana la adkeeyey waxaana lasoo rogay shuruudo caafimaad sida eh, baadhitaan eh, qofka intaanu xajkaba tegin la baadhayo inuu kabad qabo xanuunkan iyo marka uu dhammaysto baadhitaan kale waxaana la amray in la xidho eh, saabka afka iyo in la kala durko wasaaradda xajka sacuudiguna waxay sheegtay in ay diyaarisay xarumo caafimaad oo guurguura marka sida muuqata wax kasta waxaa lagu saleeyey talooyin caafimaad marka laga hadlayo een, arrimaha saameynta gudaha ama sida looga dareemay waxa ugu weyn gudaha ee laga dareemay waxa weeyaan arrintan la xidhiidha dhinaca dhaqaalaha guud ahaan dhaqaalihii kasoo xaroon jiray ee ay ka heli jirtay dowladdu iyo gaar ahaan dhaqaalihii ay ka heli jireen dadka ku nool labada magaalo ee isku sidkan dhinaca cibaadada ee maka iyo madiina oo dee giraanta wareejisa dhaqaalaha labada magaalo waxa uu kasoo xaroon jiray xujaajta sidaa darteed waxa ugu weyn ay tabi doonaan sanadkan waa arrinta dhaqaalaha marka marka la eego gebi ahaanba xajkani wuu ka duwan yahay xajajkii hore waxaana keenay waa xanuunkan corona intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo ciid wacan oo wanaagsan
mahadsanidkaas wuxuu ahaa xuseen barre aadan oo soo jeedinayay umuuraha islaamka haatanna annagoo idinle ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal nala dhegaysta heesta
iyo iidda wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
heestaasi macaaniye eebba ha u naxariista eh maxamed salebaan tubeec ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii aroornimo waxaana idinla socodsiinayay jacfar kuuka iyo ibraahim daandure dhinaca isku dubaridka waxaa noo joogay bashiir abiikar tan iyo kulanti dambe waxaannu idinku dhaafaynaa ciid wanaagsan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigta ku astaysan ilaahiyna siiyay isagaa kuwabaale ilaahiyna siiyay isagaa kuwaba